Isbeddelka cimilada adduunka ayaa sababaya dhibaatooyin ay la kulmaan dadka ku uuman adduunkan sanadba sanadka uu ka dambeeyo. Dadka ku dhaqan qaaradda Afrika ayaa intooda badan ay noloshoodu ku tiirsan tahay cimilada dabiiciga ah, maadaama uu nolosha malaayiin qof oo Afrikaan ah ay ku tiirsan tahay roobabka, taasi oo bulshada Soomaaliduna ay kaalmaha hore kaga jiraan bulshooyinka xoolaha nool iyo beeraha ay u tahay laf-dhabarta jiritaankooda. Agaasimaha waaxda cimilada ee Wasaaradda Deegaanka Somalilan, Aadan Axmed Xasan, ayaa sheegay in sanadkii la soo dhaafay ee laba kun iyo saddex iyo labaatan ay Somalilan diiwaangelisay boqol iyo laba iyo lixdan kaam oo barakacayaal ah oo ay ku nool yihiin afar iyo toddobaatan kun oo qoys, kuwaasi oo ay saamaysay isbeddelka cimilada adduunku.
saamaynta cimiladu guud ahaan dalka waxay ku yeelatay iyo guud ahaan geyga soomaalida iyo gaar ahaan geyga soomaalida waxay ku yeelatay saamayn daran oo dhinacyo badan taabanaysa saameynahaas waxaa ka mid a saameynaha ay ku leedahay beeraha iyo xoolaha iyo guud ahaan dhaqaalihii ay ku leedahay baa ka mid a markaan imaado beeraha oo kale saameynta isbeddelka cimiladu waxay ku leedahay geyga soomaalida waxay ku leedahay beerihii xilliyadii la qodan jiray oo aan xilliyadii la qodan jiray oo xilligii waxay ku beegmayaan xilli abaar ama xilli aan roob jirin beeraleydiina markaa ma garan karaan xilligii beeraha ay qodan lahaayeen exactly ay markii hore ugu talagaleen markay cimiladii ka guurtay xilligoodii waxay garan waayeen xilligii ay beeraha qodan lahaayeen guud ahaan soomaalidu marka iyo somalilanba nolosha bulshadu waxay ku tirsan tahay xoolaha iyo beeraha sidaa darteed mar haddii roobashii yaraadaanna xoolihii meesha way ka baxayaan oo noloshooda ay ku tirsanayd boqol kiiba toddobaatan xoolihiina de waxay ahayd halka nolosha laga hela bay ahayd oo ay dhaqaaluhu ku tiirsanaayeen boqol kiiba soddobaatan u dhow ku dhow iyadna meesha ka baxday sidaa darteed markii xoolaha iyo beerihii laysku daray saameynta cimiladu ay ku yeelatay iyadana waxay midday in ay dadkii xoolo dhaqatay beerlid ahay ay magaalooyinka soo galaan ama ay samaystaan kaamam i d b ah oo tusaale ahaan somaliland oo kale boqol iyo labayo lixdan kaam baa saddex iyo labaatankii la diwaangeliyey oo u dhiganta toddobaatan iyo afar kun oo qoys oo barakacayaal kasoo barakacay deegaamadii ay deganaayeen ee xoolaha iyo beeraha ay ku haysteen a ka mid ahaa waxaa la sheegaa in caruurta iyo haweenka ay usii nugul yihiin maxaa keenay inay ka nuglaadaan bulshadii kale dabcan xoolaha iyo beeraha ay noloshooda ku tirsan markay meesha ka baxaan ee dadkii barakac noqdaan ama ay abaaraaba ku dhacaan dumarka iyo ciyaalku waxay uga nugul yihiin cimilada dadka kale oo iminka ninka ragga ah ee qaangaarhka ah ee da-da ee xoogsan karayaay markay xoolaha iyo beeruhu baxaan dee magaalooyinkaas intuu galaabuu ka xoogsan karayaa halka ciyaalka iyo dumarku aynan iyagu xoogsan karaynin ay u baahnaayeen awalba ay ahaayeen dar dad ay ahaayeen dee la quudiyo ama ay waxay haystaan iyagu ku nool saa darteed markii ay ka baxaan xoolihii iyo beerihii meesha ka baxaan waxaa dhacaya inay dumarkii iyo ciyaalkii unuglaa u nuglaadaan sidoo kalena waqtiyada abaaraha guurguuritaanka la guurayo inta badan ciyaalka waxbarashada ku jiraayo waxbarashada way ka daroob bay ka noqdaan daroob bay ka noqdaan way ka baxaan waxbarashadii saa darteedna waxay noqdaan dad aan maaragtay noloshoodii hore ku tirsanayn ka baxay tii kalena aan soo gaarin meel dhexa markaa ku dhaca ayay noqonayaan dumarkii ciyaalku markaa gaar ahaan way ka nugul yihiin dhanka kale waxay saameyn ku yeelatay isbeddelka cimilada adduunku caafimaadka bulshada halka ay khubarada caafimaadku ay sheegayaan in ay soo badanayaan cudurro la socda isbeddelka cimilada doctor axmed cabdiraxmaan ayaa sharaxay xanuunada ay keentay isbeddelka cimiladu cimiladan adduunyada horta isbedeleysaa deegaanada soomaalida runtii tobankii sana amba labaatankii sana ugu dambeysayba waxaa ku dambeysay saameyn fara badan marka xanuuno badan waxaa jira markaa cimil ahaan la socda oo seasonal baa jira maxaaydi oo xanuuno dhaca inta ugu badan xanuunadan maxay ahayd dhulka soomaalida ugu badnaa weliba maxaaydi somaliland ugu badnaa waa xumada dingo fever la idhaahdo oo iminka maxay ahayd shantii sana ugu dambeysayba somaliland wixii covidkii ka dambeeyeyba maxaaydi saameyn badan ku sameysay dad bulshada taana waxaa ku wacaan maxay ahayday cimilada badanaa isbedeleysa labada iminka sanadkan iyo sanadkii horeeye maxay twenty threegi iyo twenty four kan ba xitaa bilahay dadka ku dhacaysa xumaddu iyo way ka duwan tahay markii hore sanadkii hore waxaa laga yaabaa waxay bilaabatay bishii sideedaad sagaalaad tobnaad ilaa koob iyo tobnaad bay socotay sanadkan laakiin waxay bilaamatay may bay bilaamatay taasna waxaa caddeyn u tahay cimilada isbedeleysa runtii jirta maxay hayday shuban biyoodka oo dhaca isaguna waqtiga cimiladu maxay hayday isbedesho xilliga biyaha ay maxay hayday daadad badan ay soo rogmaan oo maxay hayday uu dhaca laakiin xaggan somalilanna inta badan maxayd shubabiyuudka uu ku yaraa iyadoo xaggan sanadkan horaantiisii wajaale oo maxayd somalilan iyo etoobiya qaybta etoobiyaba ay ka dhaceen maxay ahayday shubanbiyoodkaasi taasna waxa u saameyn badan keenaysa biyaha badan ee soo gelaya maxay ahayday dhulka nadaafad darrada oo maxay ahayday aad meelahay ku maxay nadaafad darradu ka jirto waana xanuunada badanaa ku gudba maxay ahayday ay biyaha iyo cimilada xumaata ay keenayaan oo waxa laga yaabaa meel buu qofku ku saxaroonaya amba xoolo wax baktiya la dhigaya si awgeed xanuunkiina markaa jeermiskaasna markaan ku dhashay dadka ay cabaana saasuu ku gudbayaa xamse cali jeesto v o a hargeysa